ka gadaal markii siyaasiyiinta faransiisku ka dhawaajiyeen hadalkii kicinta ee ka dhanka haweenka muslimaadka ee ku nool faransiiska ee xidhan xijaabka kicintaasi kadibna la kulmay tacadiyo af iyo mid jileed oo sii kordhaysa oo kaga imanaysa xagjiriinta waddooyinka maraya iyo kuwa ganacsadayaal ah iyagoo dareemayay xaalad cagkirnaan ah oo sii kordhaysay sida ay sheegtay media bart shabakadani oo warbixinay diyaarisay mary turkan waxay ku bilowday kiiska asmaa oo shan iyo labaatan jira iyadoo xijaaban kuna socotay waddo haysatana taleefankeeda gacanta kana weerahin agagaarkeeda ayaa waxay maqashay qof kula hadlaya cod dheer waxay garwaaqsatay inay tahay macalimadeedii hore ee faransiiska ee dugsiga dhexe waxayna mooday inay u gacan hatinayso laakiin waxay ku qaylinaysay xijaabkeeda iyadoo le iiskasii ma rabo inaan ku arko xijaabka halkan falcelinta asmaa ayaa noqotay inay la yaabto oo isaga tagto iyadoon waxba ka dhihin laakiin macalimadii oo aan aqoonsan ardaygeeda ayaa dabagashay si ay foodo ugu kiciso iyadoo wajahaysa macalimadani xagjirka ayaa sii waday aflagaadadeeda ka dhankahayd islaamka iyo gabadhani muxajabadda ah nasiib wanaag waxaa ka qabtay koox dad ah oo meesha marayay kuwaasi oo ay ku jireen dad ka soo jeeda yurub iyo waqooyiga afrika ayay tidhi asmaa oo xusuusteedii dhacdada dib u celinaysay gabadhani shan iyo labaatan jirka lagu magacabo asma ayaa sheegtay in xijaabkani ay xiran tahay muddo shan ama lix sano ah sidaasi darteed waxay go'aansatay inay gudbiso dacwad ku saabsan xadgudubka ku salaysan diinta dhabta ay aaminsan tahay laakiin ma aysan u sheegin waalidkeeda si ay uga walwalaan xaqiiqdaa inay ahayd macalimadeedii hore taasoo asma ay ka tiri aad ayay ii dhibaysaa waxaana jeclaan lahaa inaan ogaado sida ay sidani ku noqotay waxay intaasi ku dartay inay dareemayso xaalad cadaadis ah oo sii kordhaysa qareenka asmaa rafig jacket oo aad ula yaaban xaaladani ayaa waxa uu yidhi waa weerar la mid a kuwo kale laakiin waxaa jira buu yidhi dhibanayaal badan oo aan soo gudbin cabasho toddobaadyadii lasoo dhaafay nin baaskiil wata ayaa qof dumar ay xijaabka uga siibay magaalada nantera kaasoo aan weli la aqoonsan cidda uu yahay gabarh kalena waxaa lagu amray inay xijaabka iska saarto rafiiq jakid waxa uu tilmaamay isbeddelka ku yimid bulshada faransiiska oo bilaabay in dumarka muslimaadka ee xijaabka xidhan loo arko bartilmaameedyo sharci ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ugu baaqay jamhuuriyadda sare inay u kacaan iyadoo la adeegsanayo luuqad dagaal si loo garto waajibaadka muwaadinnimo sababtoo ah haweenkani ma aha inay qabsadaan goobaha dadweynaha ayuu yidhi macron lixdii bilood ee ugu horreysay ee sannadkan laba kun shan iyo labaatanka medibart waxay diiwaan gelisay ku dhowaad boqol dhacdo oo islaam nacayb ah oo gudaha faransiiska ah wasaaradda arrimaha gudaha ayaa tirisay boqol afartan iyo shan dhacdo ah oo ka dhana muslimiinta ah shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaa loogu yeeray ururka haweenka ee la dagaalanka cunsuriyadda l a l a b ayaa ku xaqiijiyey warbixin lasoo saaray bishii maarso ee sannadkan laba kun shan iyo labaatanka iyaga oo soo xiganaya xog ay urureen ururada xagjirka ee yurub in siddeetan iyo kow dhibic shan falka islaam nacaybka lagu sameeyo haweenka shabakadani ayaa sheegtay in ururku uu sannado badani ka shaqaynayay sidii uu u muujin lahaa ciqaabta laba jibaaran ee lagu hayo haweenka muslimaadka ee la ildaran fuquuqa naceybka ku dhisan ee lagu hayo dhibaatada lagu hayo haweenka muslimaadka ee ku nool faransiiska ma aha wax warbixin lagu soo koobi karo sanatarada iyo dowladda ayaa isku raacay in la isku dayo in haweenka faransiiska ee xijaabka qaba laga mamnuuco bandhigyada isku imaatinka iyagoo si ula kaca isaga indhatiraya daraasad dhab ah oo muujinaysa in dimuqraadiyaddii faransiisku sheeganayay isuguna soo bandhigaya adduunku inuu yahay waddan ilaalinaya xorriyadda ay hadda iska caddahay mid aan dunida ka gedmaynin wax walba ay dowladdani sheegato marba haddii haweenka lagu xadgudbayo sidoo kale waxaa jira in ganacsiyada iyo maqaayadaha dalkaasi loo diido haweenku inay ku shaqeeyaan xijaabka ama kuwa doonaya inay wax ka iibsadaan sidaba ku dhacday gabdho doonayay inay goob maqaayad ah soo galaan taasoo wax ka yar bil ka hor diiday inay soo galaan koox haween ah maqaayadooda laba ka mid ah haweenkaasi ayaa aad uga naxay waxayna isla markiiba muuqaalo soo geliyeen baraha bulshada mid ka mid a ayaa tiri waxaana loo diiday inaan la galno xijaabka halka midda kalena ay tiri waardiyihii ayaa noo sheegay in milkiilaha oo codsaday in dhammaan wax walba oo muujinaya astaamaha islaamka laga saaro muuqaalkii markii laysla dhex maray oo uu dhaawac soo gaaray goobta ayaa maalintii xigtay maamulka maqaayadda ayaa qoraal soo dhigay facebooka oo lagu leeyahay waan ka xunnahay xaaladani ka dhalatay isfaam la'aanta waxaannu samayn doonnaa baaritaan gudaha ah si loo ogaado sida ay waxani u dhaceen loona hubiyo in dhacdadani oo kale aysan soo laaban raaligelinta maqaayadani ayaana loo arkay mid aan dhab ahayn balse ay ku kaliftay falcelinta bulshada ee muuqaalka la faafiyey muslimiinta ku nool faransiiska ayaa dhibano u noqday xagjirinta faransiiska ah waxaana soo baxayay bilooyinkii u dambeeyey warbixinno ka hadlaya dhibaatada ay la kulmaan muslimiinta u dhashay dalkaasi majalada bolites oo ah majalad faransiis ah ayaa dhowaan soo saartay warbixin daraasadeed oo ay ku caddaynayso sida ay ururada bulshada ee xag jirka iyo kooxaha siyaasadeed ee ka dhisan faransiiska ay usii laba jibaarayaan weeraradooda ku salaysan diin nacaybka ee ka dhanka dadka muslimiinta ee u dhashay dalkaas iyo kuwa soo galootiga ah